والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم وفق لنا لما تحبه وترضى intaa dabadeed dhegaystayaal gabayaal baan halka ku duuri doonaa haddii ilaahay idmo wixii alla ina waafajiyo dhegaysi wahan gabaygan u horeeya magaciisa waxaa la dhahaa dersi abwaan sagaashan iyo labadii yontar shay waa dacwad ilaahay baan baryayaa dadkana waxbaan waaninayaa gabaygaan idiin sheegi doona dersi dige abwaanadu haddii gabay wax daaweyne danta shacabka kama gaabsadaan dawga loo mare eh daboolkay ka qaadaan xaqii da-ah loo rogaya dadkana waxay u sheegaan waxay door u bidayaane wixii nalagu dagay oo dhan yay nooga digayaane ha yeeshee docbay naga martay ee nooma daadegine anna maanta waxaan duubayaa maanse diiniyahe dadow maqal dabuubtaydu waa xajo kuudanahe in la duniyey dawlado hore uu eebba dabargooyey oo daad barhkood lagu halligay duudda koru dhaafay dad yar oo rumeeyey iyo inuu nabigii doon raacay oo qaar dabay lagu halligay wadata duufaanno oo qaar jibriil loo diray oo ciidda loo duniyey dusha sare in qaar dhagaxyo daba lagaga soo daadshay badda inay ku daateen fircoon iyo dadkii raacay in abaar barhkood lagu dilay oo roogu di'i waayey daanyeer in qaar laga dhigay oo doorshay boqorkoodu daah nagama saara ee warkani waa daliil rumehe dulmi laguma maagin ee waxaa loo damaray qoonka dembigoodibaa caadilnimo looga dayndabee innaguna xaqa aan daba marray iyo amarradaan diidnay dabciga aynu caadaysanay iyo dhaqanka duugoobay ee sida dad caaruda asnaam la iska dayn waayey ilaah baa dulqaad leh haddaan saamax laga doonay dulli iyo infoolxumo adduun inaad dul saaraato oo cadha ilaah nagu degtaan dib uga yaabaaye nin waliba dareenka uu qabo yuu debin ka sheegaaye in la duniyey badi tiirarkii diinta lagu taagay dembi weeye beentoe haddaan muran la doonaynin su'aalahan soo diro jawaab biriga soo siiya dacwadii ilaahayna faray nooma daadegine oo waa la daayacay sunnaha dabagelkiisiiye annagayse dan noo tahay inaan daaco gudanaaye dadku badi salaadaha shanta ah uma dadaalaane waa faral dul saarana intee gudata dayntooda waxaa jira dad khaasa oo sekada lagu daryeeraaye deeqluhu sidaasuuna faray oo inoo diraye inta geel dareerta iyo lo iyo adhiga daaqaaya iyo dalagga beerteenna iyo lacagahoo duuban wixii daga ku waajiray miskiin yaa u hura duunyo damaaci iyo ibliis iyo nafba aadmi duufsadee aayada ku soo degay in badan nooga digayaaye inay dawgii naga leexiyeen waxaa daliilkiiya dembi iyo bishiisoon dharaar yaa cuntada daaya dad awoodudaa jira xajkii inay dawaafaane oo dana u khaasa iyo u kaca duunya tacabkeede badhna maba dareensana sacyiga diintu say tidee dar ilaah kabcadaya ugu kacay inuu ku daacaysto maxaa dhaxal ka duudsiyen gabdhaha loogu dari waayey loo diid xaqoodii ee mehir dumarka yaa siiya dulmigaa qiyaamaha ninkee duudka laga saaray deris lama xurmeeyo oo qaraab looma diirnaxe xigaalkii duntaa loo jaray iyo ehel daweyntii waa laga dardaarmay ee agoonyaa wax ugu deeqa in shareecadii laga durkay oo diintu halis joogto dugsiyaal qur-aan lagu bartaa gabad ma oogaani xogkitaa badayrta iyo ma jiro qaar wax daalacane idinkuwa baldaydaya lawaa sheekh duruus bixine haddaan barashadeedii dacnina yaa dacwada faafin duuco iyo habaa ruux wax dhalay labada kuu doorto degdeg inuu ilaahay aqbalo diinta lagu sheegiye sidaa iyo darteed waa in loo dabacsanaadaaye maantana la diid waalidkii iyo daryeelkiiye maxaa hooye loo daayacay oo aabba lagu deeshay dulmi laguma layn karo islaam reere meel degaya maantana dakana foolxun iyo dawgal baa jiree dil oo soo dhac mooyee ma jiro daanya nabadeede ma leh oday maslaxad loo dirto iyo duul la aamine eh daliilkee fasaxay ruux muslime dhiig in laga daadsho runtii dacar khadhaadh maxaa ka dhigay beena darajeeyey cadaaladii maxaa duniyey oo eexda lagu doortay bal maxaa xaqlaha duudsiyey oo daalim gacan siiyey maxaa diradiraaga iyo xanta iyo lagu daweyn beenta khamridii ilaah daaya yidhi yow dariiq bixiyey ka durkay haddiisina la yidhi yaa u helay dawga war dalkeenkada raggiisii awaye dibad miyuu aaday nin duqoo xishooda iyo maxaa deeqsigii mariyey qof danaysta mooye xaggay daacaddii qabatay maxaa diric hogaansha iyo waddani sabanka noo diiday xilkaska iyo nindoorkii maxaa diilalyada saaray doc ka yeedhan sheexaynin iyo doqon fariidoobay iyo maxaa bakhayl dunyo badan duubka wada saaray nin dembayn jiray oo idil maxaa doorkan horay geeyey war kolkaan duminnay dayrkii rabbi een daakhilka u gaadhnay een dubannay midhaheeda beerlayna yidhi daaya deeqlaha markaan caasinay een la iska daayaynin ilaahay dulqaadkiisa iyo nabigii u doortay derajadii u siiyey iyo fadliga diinta sharafteeda yaa nalagu daayey ee yuhuud kama dunaaneyne sidaa iyo daraaddeed inaan garanno dawgeenna oon daacad iyo toobadkeen dib u shallaytoonno oo eebbahay loo dunno iyo xukunka diintiisa dandamaynu weli leenahay inaan dareen qaadno iyo dibirujuuc buu alluhu noogu digayaaye duruufahan adkina waa dhambaa la isu soo diraye ama diida ama yeela waa kama dambaystiye bal intaa halkaa igaga dabar daw kalaan furi ummad yahay dad badan baynu nahay oo gulweyn degee dahab iyo macaadiin kale yaa daadsan buuraha eh badrool iyo daf bay ciidu tahay gaas dabiiciyahi docda webi shabeelle iyo jubbana dalag waa muushe rabbi deeqidi waan haysanaa adduunye fara weyne haddana duul faqiiraan nahay oo loo dawarayaaye gaajay la wada diidayaan doobabkii kacaye duqay iyo haween iyo carruur doorkan waa halise gabdhihii daadii kacay ahaa midabkii dheeh duuliye sida doombir jilaal wakaa duubmay haraggiiye duntannada waxaa lagu maslaa duur inuu gubaye inaan maral ka wada duudsannay iyo daaci nala moodiye doorsoontay quruxdii hiddo iyo noodirka ahayde balnadaya waxaynu u egnahay dadadka qaarkoode dacwad baanse eebbahay u qoran waxaannu doonayno degdegsiiya inuu noo fasaxo khayr ha soo da'ee aamiinta iigula degdega ha igu daahine allahayow adigaa deeqsi ah oon kuu dacwaadimide allahayow waxaan kaa dalbay een dooni waad garane allahayow dan caamaan wataa khaasna dabayaale allahayow dulqaad iyo xilmi baa kuu dabeeca lehe allahayow ma diidanin inaan daalimiin nahaye allahayow dunuub waan qabnaa duudka qaraweyne ha yeeshee ma caabudo dadkani adiga duunkaaye deeqlow adoo keli ah yaan kugu dacwoonaaye dantannada ilaah kale ma jiro oon ka dalabnaaye dembi dhaafna adigaa leh iyo dayn la saamaxe adigaa baryada noo diray ee maanta waxaan doonno waxaan delin ka sheegno iyo wixii uurku dahayaaba hardiidina ilaahuna yeelku dacwaannahay allahayow dadkanu say yihiin kaama diimane daah nagama kaa saara oo waadna daalacan isticmaad duqoobay yaa muddaba nagu dul taagnaa naftanada daryeelkeedii iyo noloshii noo diidiye inuu diintanada baaba'sho yuu dab inu qoolaaye dagaal iyo siyaasana gallay oo daawo lagu waaye shacbi aan dunnayn kama lib helo dawlad kaamileh allaan minid u daahayn haddaad damacdeeda boowe rabbow naga dulqaad gaalku waa diinta cadowgeeda oo dawlad caadilan nasiibku dacwaanaaye dalkannaga allahayow beryahan noloshu waa diiqe oo di'ista roobkaa yar oo dayrxunkaa badane abaar duunyalaysaa jirta iyo xaaluf daba dheere buuraha dushoodii kore iyo hawdku daaqma lehe buuraha dushoodii kore iyo hawdku daaqma lehe oo dawda ceeshuna biyaha naguma deeqaane toguna daad ma keeno oo ma jiro doox waraabsane sidaa iyo daraaddeed lawaa dalaggi beertii dunyadiina caaniya ma laha neef damaanga leh oo maalkii wuu naga dacguray dayrdhalka ahaaye allahayow adigaa deeq siihe amar daruurtaada oo roobka noo soo da'sii ku dacwaanahaye allahayow dadkiibaa isnacay duunahaannime dawlad iyo shacabkiiba waa laysku duulaaye doc wareemid iyo weerar baa laysku dagayaaye dakanadu waxay taagan tahay duqiyo wiilkiise oo maati doox baa dhacay oo duushay nabaddiiye soomaali meelay degtada gaasku wada daariye dukun daakun baa layska dhigay deriya daaroode allahayow dab baa nagu dhex shidon duurka olol dheer waa adigii aan saar dumay rabbioo waagay dirireene dalkanaga barwaaqo iyo intaad nabad ku soo deyrto naga demi colaalahan rabbiyow kuu dacwaanahaye dacwadaa ilaaha aqbale eh garaya waan deyn waxoogaa dardaaran haddaan ugu dambaysiiyo yaan layga dersigaan idiin dhiga xafida hayga diidani haddii aan dib baynu u dhacnay horumar doonayno dulli bayna taabtae haddaan damacno raaxaysi haddaad jeceshiin dawladnimo lagu damaashaado haddii aan abaar baan degneeye aragna meel doogle dawgaan ku gaadhnaya haddaan helo dariiqeeda waryaan layga diidane dad yow raaca danihiinna marka hore si damaceenna iyo danaha loo gaadho oo daa'imkiina khalqaday noogu fura deeqla dariiqii islaamnimada iyo diinta wada qaata dardaarankii rasuulkeenna yaan dacla loo dhaafin isku duubnidaa nala amraya duma awooddiinna doodda iyo khilaafka iska naca kuma dan- kuma dangaadhaane dirdir loo colloobo iyo qabiil gooya dabarkiisa inaan kala dambayno iyo ismaqal duqiya wiilyeela qof kastoo kob loo dirahayaa amarka yuu diidin sida dawladnimo loo xafido dhabu durus qaata isdar yeela oo wax isu hura ee isku diiminaya wardalkiinna iyo calankaa dul sugan daacadu ahaaba isagayna wada deeqayee doona sharaftiisa war isticmaalkibayna la degane diida dhagartiisa dibu faaralkiisa iska jira wuuna dagayaay damiir aadmiyeesha oo ka guda dabinnada u qodo kollay doqonun guri leexiyey oos dira ma waayaane murtadkaa ka baxay diinta iyo dilay rufyaankiinna intaad habeennimo dabtaan gawrac kala daala daba dhilifma waan toobayee diida araggiisa markii aad dariiqaa martaan idinka oo duuban durbay inaad tegaysaan rabaal doogle la arkaaye rabbi deeqdii weeye ee markaad meel ber- ber- meel berrina dayro dudaree wadaaga leh markii ehel ku daawaysto een daaqadii furantay iyo dirishadii awdno dalka maalintaa wada dhistaan daari iyo laami ciiddiinu weydiintee maal dararteeda dayaan aan wadaagno iyo shacbiga diinta nala sheegta ama dow ama dayrka nala meeriya ee inagu soo doola dakanada ka dhawra iyo wixii sharafta daaneeya xuquuq daris ku leeyaa jirtee nabad la daawaysta u dulqaata oo yaan wax yari diirin gibilkiinna daandaansi waa gumanimaya daaya saqajaanka degdeg sidaan ogsoonnahay tolkayow dayre lagu sheegiye erga loo diro iyo jeer maslaxo daawo lagu waayo dubba ha u jawaabina wixii dakhal idiin geysta ku dadaala samir ee bahi weydin darajeyne innaga oo dulkeenna aad ku sugan duulkayna maaga duulaanna nagu soo baxsha ee weerar nagu daacsha digniin iyo markuu waano iyo diida hadalkiinna waxaan samuhu deeqayn xumaa loo dambariyaaye nafta inaad difaacdaanna waa waajib diiniyahe dab intaad lafsiisaan cadaab daamanka u geliya daqlaha u waranka taaga iyo meliig dooxa badankooda dib dambeetayuu kibir layn daayay gabayee maansadan ninkii dood ka qaba ereyadu diido iyo hadalka uu durahayo een diinta kaga leexlay weedhii daciifa iyo ninkii halkuu daab u yeelayo isaga oo daliil wada sharci ah muranku waa daale su-aalaha ay soo direen waa u diyaaraayeen dersiab waan halkaa joogo